wuxuu sheegay qowl kaloo loo tiriyo cabdilmalik ibn maajishuur oo uu yidhi haddii tacadaad ay tahay waxaa sheegtay oo boqol iyo kun iyo wax lamid ay tahay waxaa laga soo reebi karaa wixii tiro xiran aan ahaynoo toban labaatan soddon boqol laba boqol aan ahayn laakiin wix tiro iyo jab ah toban iyo laba toban iyo saddex labaatan iyo shan konton iyo shan iyo kun hadday ahayd boqol iyo konton saa loo kala jebiye ah hadba tiradaas toodnero wix tirooyinka u go-an ee iyadu ka koobanto ileen boqolku toban toban bay ka koobantaa kunkuna boqol boqol bay ka koobantaa milyankuna kun kun bay ka koobantaa tira tiradaa xirxirana ay ka koobanto iyo xaaf iyo wax la socda un maahane iyadoo tiro xiran ah lagama soo goyn karo kaasuu ishaarayay markii uu lahaa mualifku raximahu llahu tacaala waalcaqdu minhu cinda bacdin infaqad waalcaqdu tirada go-anee xiran baa infaqada imtanaca reebtoomay minhu min alcadadi in laga soo reebo cinda bacdin culimada qaabka qeyrka qaar kamida agtooda ibnulmaajishuum saan hore u tilmaanay haddana wuxuu gudbay mas'alo kale oo waxa uu yihi wadaa tacadudin bicadfin xasili biاlاtifaaqi musjala lilأwali إلا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل إن كان غير الأول المستغرقة فالكل للمخرج منها حققة وحيث ما استغرق الأول فقط فألغ واعتبر بخلف في النمط مسألة يانا ولي وحي لاحظ مسألة الاستثناء من العدد وإشكال كتيرة أنه رؤوسها شيرني waxaanu halkan kaga hadlay labadan bayt haddii istinaha uu mutakarir mutacadid an noqdo xukunkiisu muxuu yahay afartan bayt ee soo socota haddii khulaasadeeda aan soo ururino haddii istinihii mutakarir uu noqdo cadadka laga soo reebayay istinaha mutakarirka noqday laba xaaladood buu yeeshaa in mutacaatif uu yahay istinaha laftiisa xuruufulcadfi udhaxayso iyo inaanay udhaxaynin xuruufulcadfi sida haddii uu yidhaahdo lahu calaya casharatun ilaa waaxidan wa ilaa itnayni wa ilaa talaata oo wowga xarfulcadafka udhaxaysiiyo iyo aan xurufcadafka wowga udhaxaynin oo ay tahay lahu calaya casharatan lahu calaya casharatun ilaa waaxidan ila itnayni ilaa talaata labada xaaladood buu qaybiyey wuxuu yihi xaalada koowaadi waa in istisnaa-aadka mutacadidkihi xarfu cadaf u dhexeeyo wuxuu soo guuriyey xaalada bayt ka horeeyu kaga hadlay in la isku itifaaqay dhammaantood inay kii koowaad u wada noqonayaan istisnaa minhogi oo casharadii u horeyseen oo misaalkii halahu calaya casharatun ilaa waaxidan wailaa itnayni wailaa halaasa xarfu cadafka ku jiraay halka iyo labada iyo saddexda oo la isku daray shantaas waxaan leeyahay lixdaas tobankii hore laga wada goynayo taa itifaaq uu soo guuriyey laakiin waxay isku khilaafeen sida looga goynayo ay ugu noqonayso ma bacda ma jamci bay ugu noqonaysaa bimajmuucihaa mise bitawaali walinfiraad bay ugu noqonaysaa bimacnaa halkan iyo labada iyo saddexdu waa isku lix ma lixdii oo wada socotaan hal mar casharadii ka goynaynaa mise marka horeysa kowgaan isu yimid kowgaan kasoo goynaynaa wa ilaa itnayni haddana labadaan kasoo goynaynaa wa ilaa halaasa haddana saddexdaan kasoo goynaynaa calaa qawleyni way qolo waxay yidhahdeen maadaama ay istifnaa-aad gadaal ka wada yimid yihiin asal waaxidana ay u wada noqonayaan iyaga intii la isku uruuriyo sidii iyadoo la yidhi lahu calaya casharatun ilaa sita aan ku celino afar ha ka soo har qolaan waxay yidhahdeen may saa yeeli mayno say usoo kala horreeyeen baan kolba mid intaan qaadno kasoo goynaynaa samarat lkhilaaf maxay tahay samaratu lkhilaafka ku jira faa'iidada khilaafkaasi waxay muuqanaysaa haddii acdaadan isdaba socotaan la isku cadfay marka la isu geeyo ay cashara gaarto sida hadduu yidhaahdo lahu calaya casharatun ilaa alaaatun ilaa ilaa alaaatun wa ilaa arbacatun ay toban isku tagaan kuwii lahaa markay hore iyagaan isu geynayna ururinaynaa waxay geliyeen baabkii aa galaysaa istinaau lmithli min almithli waxaana beydkii hore kusoo maray waxaan leeyahay baabyaaddii hore waxaan kusoo maray walmithlu cinda alaktariina mubtilu walijawaazihi yadulu lmadkhalu oo mithla haddii laga soo reebo lahu calaya casharatan ilaa cashara nin yidhi wala mid noqonayaa bay yidhahdeen waa baatil markaas waa casharadii waa lagu yeelanayaa qolada bitawaali walinsiraad tirina waxay yidhahdeen lahu calaya casharatun ilaa alaaatun wa ilaa alaaatun wa ilaa arbacatun markuu yihi horta alaaada horaan ka goynaynaa haddana alaaada labaad baan ka goynaynaa waxaa soo haraya arbaca wa ilaa arbacatun dambaa mithli ah oo arbacadan dambaa la ilqeynayaa arbacaa ku laazimaysa taasi waa xaalada koowaad wuxuu yihi walaa tacadudin itn istinihii tacadudka u saaxiibka oo bicafin maca xarfi cafin carafnuu la socdaaye xasili waxaad u xasilisaa bilitifaaqi si la isku raacsan yahay lilawali kan hore istinahaasi ama musjalan mutlaqan adoon kala qaadin mustaqriq miyaa mise maaha iyadoon la kala qaadin intanoo dhan markay kii hore u noqoto ma istiqraaq waa mise istiqraaq maaha waxaa la isku raacsan yahay uu yihi inay kii hore u wada noqonayso laakiin dariiqaday u noqonaysa ikhtilaafka ku jira isagu maanu nadmiga ku sheegin taasi waa xaalada koobaad markii tacadudka istitnuhu yaallo xafu catafna mustanihii iyo istinaaadkii baan leeyahay ay udhexayso xaalada labaadi waa haddii istinuhu mutacadid yahay hase ahaatee aan xarfulcataf udhexaynin xaaladaasu wuxuu sheegay inay suwar afar ah leedahay afar suura inay leedahay ayuu sheegay oo suuradda afraadba haddana wuxuu sheegay in la isku khilaafsan yahay oo khilaafkaasina uu gaarayo ilaa laba qowl wax dhan waana tuu ku sheegay ilaa fa kullun liladii bihi itasal wa kulluhaa cinda tasaawi qad batal wuxuu yidhi haddii aanu ilaa haddaanu cataf jirin way bicadfintii waa kasoo reebaya fa kullun mid kastoo istisnaa liladii midkii itasala bihi uu la xiriirsaday buu u noqonayaa haddaan xadfa cataf jirin oo lahu calaya casharatun ilaa waaxidan ilaa ithnayni ilaa halaata haddii ay noqoto midba midka ka horeeya u noqonayaa sidaasuu kusoo ururiyey laakiin suuradaasi waxaan leenahay sida uu gadaal ka sheegayo waa haddaan midba midka ka horeeya istiqraaq ku samaynin balse ay u kala dambeeyaan u kala yar yihiin sida nin yidhi lahu calaya casharatun ilaa khamsatun ilaa arbaca ilaa halaata oo midba midka ka dambeeyaa kasii yar oo midna midka ka dambeeyaay ma istiqraaqin markaasaa waxaan leenahay lahu calaya casharatun ilaa khamsa khamsaba casharaday u noqotay wuxuu daba dhigay ilaa arbaca arbacadu khamsaday u noqon ilaa halaasa halaasadu arbacaday u noqon waa haddii xaalada dambean catafka lahayn mid waliba uusan ka ka horeeya istiqraaq ku samayn oo aanu la ekaan waxaa loo celinayaa markaas suuradaas midba midka ka horeeya hadday dhammaantood istiqraaq isku sameeyaan lahu calaya casharatun ilaa cashara ilaa cashara ilaa cashara uu yidhaahdana wa kulluhaa dhammaantood cinda tasaawi markay wada siman yihiin qad batal waa buray oo casharadii uhoreysaa lagu yeelanayaa dhammaantood way buraysaa hadday dhammaantood midba midka ka dambeeya uu qaadan karana midba midka kuxigu u noqonayaa waa suurada labaad suurada saddexaad wuxuu yidhi waa in istisnaa-aadka gadaal ka yimidi iyagu ay istiqraaq isku sameeyaan laakiin haddii laisu wada geeyo kii hore ee mustasnaa minhugii asalka ahaa aynan istiqraaqaynin sida lahu calaya casharatun ilaa ithnayni ilaa halaata ilaa arbaca iyagu midba midka ka dambeeyaa ka badan oo ilaa halaata ilaa ithnayni uma noqon karta ilaa arbacana ilaa halaata uman istiqraaq waa ka dhexey iyaga dhexdooda laakiin haddii laisu wada geeyo saddex iyo afar iyo laba waxay isku noqonayaan sagaal wuxuu leeyahy xaaladda saas oo kaleeta dhammaantood kii horaa loo wada celinayaayo sida xaaladii tacaadufka uu ka dam ka dhexeeyey ee cadafku xarfu cadafka uu yiilay ayay noqonaysaa waanata ku ishaaray beytka kale uu yihi in kaana hayru lwali lmustaqriqa fakulu lilmukraji mina xuqiqa in kaana hadduu yahay hayru lwali ka hore waxaan ahayn almustaqriqa midka istiqraaqa ku sameeye la simnaa oo ka batay falkullu dhammaantood isu wada geeyo lilmukraji minu kii u horreeye wax laga saaraye asalkii mustira minhu ahaa yaa xuqiqa la xaqiijiyey inay u wada noqonayaan xaala raabica waxaa weeye istiqraaqu inka hore uu ku dhaco laakiin kuwa dambe aan istiqraaq ku dhicin bimacnaa inuu yihahdo lahu calaya casharatun ilaa casharatun ilaa arbacatun oo istitnaha koowaadi mustanaaminugii asalka ahaa ee ugu horreeyey istiqraaq uu ku sameeyey kii dambese isagoo casharada dambe arbacadu istiqraaq kumayna samayn wuxuu yihi kan waa la isku khilaafay oo qolo waxay yidhaahdeen yulqa oo istiqraaqani waa ibtaalinaya waxna soo maray walmitlu cinda alaktariina mubtil qolana waxay yidhahdeen may yuctabar waa la qiimeynaya oo istitnahan laysku ilqayn maayo see loo ictibaarinayaa waa la isku khilaafay dariiqada ictibaarka laba qowl baa la isugu khilaafay qolo waxay yidhaahdeen kan musta istiqraaqa keena dhexda ku jiraa waan tuurayna kan sii labaade isaga istiqraaqa aan ku ahaynayo kii hore aan isu keenaynaayo markuu yihi lahu calaya casharatun ilaa casharatun ilaa arbaca casharada dhexaan ka tuuraynaayo lahu calaya casharatun ilaa arbaca waan ka dhigaynaa qolaa waxay yidhahdeen may labada dambaan horta kala kala goynaynaa oo ilaa casharatun ilaa arbacatun baan kala goynaynaa casharo arbaca laga gooyey waxaa soo hareysa sita sitadaasaan casharadii hore ka goynaynaa labadaa qowl ayaa lasuu khilaafay iyadan taasuu wuxuu yihi marka waxaytuma istiqraqa alawala faqad mar awalu faqad istitnaa u horeeyaay markuu istiqraaq sameeyey keligii ee kuwa dambaan ee istiqraaq samaynin walahu calaya casharatun ilaa cashara yu noqdo kii hore wey laakin keligii weyo ilaa arbacatun ama ilaa khamsatun ama ilaa halaatatun dambe isaga istiqraaq laba istiqraaq labaad kumayna samayn fa algi ilgee oo waa ibtaaliyey dheh walmitlu cinda alaktariina mubtilu ku dabaq wactabir ay waqiila waxaa la yihi ictabir qiimeeyo tixgeliyo camal fii bikhalfin maca khalfin iyadoo la isu khilaafsan yahay fi namad dariiqa loo camal siinayo la isugu khilaafsan yahay labadii qowl ee aynu soo sheegnay intaa kadib haddaynu mar kale soo koobno masalada luqsiga iyo qalooca ku jira dartii waxaan leenahay isnaha mutacadidkii in xarfa cadaf udhexeeyo inaan udhexayni way du xarfa cadaf dhexeeyo kii horay u noqonayaan fa bacda aljamci bay u noqonayaan iyaga marka la isku ururiyo mise ala tawaadi walinfiraad bay ugu noqonayaan calaa qawleyni waan soo maray haddii aan xarfa cadaf udhexayninna afar suuray leedahay in iyaga aan istiqraaq mina midka ka dambeeya istiqraaq ku samayn oo say u kala dambeeyaan u kala yar yihiin markaas midba midka ka horeeya u noqonaya xaalada labaad suurada labaad inay wada siman yihiin oo isla wada eg yihiin dhammaantood bilow ilaa dhammaad dhammaantood wada baatil iyo mulqawey in istiqraaqu waxaa suurada saddexaad kan hore maahane inta dambe uu ka dhacay istiqraaqu iyagana isku uruuriyo kii horaa loo wada celinayaa sidii kii cadabka udhexeeyy in istiqraaqu kan hore ku dhaco suurada afraad laakiin kuwa dambe aanu ka dhiceen laba qowl weeyo waa hala ilqeeyo iyo hala ictibaariyo ictibaarkiina laba qowl weeyo qaabka loo ictibaarinayo kan dhexaba hala tuura istiqraaqa keenay iyo inta dambe marka hore hala kala gooyo intaasaa la isugu khilaafay kadib haddana wuxuu galay mas'alo kale oo istisnaa ku saabsan masaladan kale ee istitnaha ku saabsani maaha istitnaa min alcadadkii dib ka badnaa in soo marnay ee waa baabu listinaa oo waxyaabaha kalena ay lamid noqonayaan wuxuu yihi wakulu ma yakunu fihi alcaطfu min qabli listinaa fakulan yaqfu duna daliil اcaqli aw disamci walxaqu liftiraaqu duna ljamci halkan wuxuu kaga hadlay masalo khilaafkeedu mashhuur yahay oo afar ilaa shan qowl culimada qaar ay gaarsiiyeen aqwaasha ku jirta qaarna laba kaga gaabsadeen waxaan soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala saddex culamada muxaqiqiinta kamida waxay ka yidhaahdeen oo kale ah sheekh islam ibn taymiya iyo alamiir asancaani kasubur salaam kale iyo sheekh maxamed alamin ashanqiiti inagoo insha allahu tacaala dhex gelin doona aqwaasha culimada iyo wejka ay u yidhaahdeen oo kutubta badankoodii soo ururinin wuxuu yihi masalada suuradeedu waxaa wey haddii jumal isku cadfan yihiin dhowr jumlaa la isku cadfay dhowrka jumla marka la isku cadfay kadib baa istifnaa biilaa iyo akhawaadkeedii ayaa ka daba yimid dhammaantood ma u wada noqonayaa mise tan horu u noqonayaa mise waa mujmal oo waa laga gaabsanayaa saddex qowl oo mashhuura wey qola afaadna waa jiraa insha allahu tacala aan sheegi doona abulxusein albasri oo muctasilada uu leeyahay marka laga reebo qowlka murtada ee shiicada ay kasoo guuriyeen qaarkood xaaladda saas oo kaleetaa tusaalaha waa kala yidhi bilmithaali yatadixu lmaqaal nabigu calayh salatu asalaam waxaa ka asaxday sida imaam muslim wariyey laa ta'umana arajula fi ahlih walaa fi sulطaanih walaa tajlis calaa takrimatihi fi beytih ilaa an ya'dana lak haddaba ilaa an ya'dana dani walaa tajlis calaa takrimatihi fii beyti bay u noqon keliya miyaa tadamba mise way u wada noqono walaa ta'umana arajula fii ahlihi walaa fii sulطaanihi walaa tajlis intoo dhan bay u wada noqonaysaa sidoo kale wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وصدح جمل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا انت ومن ويدعون مع الله يقتل الناس التي حرم الله ولا يزنون انت وضم بأن قنيسة إليه ولا عقاوة يعني انت مثل من السيامية ستن قدام بيسة ولا يزنون الكلي أن قنيسة آيات كلا سورة المرهد أحد القذفك رب سبحانه وتعالى وكوش كيني ينواتي وكيري والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وسدح جملة فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم وأولئك هم الفاسقون سدح لا جملة وحكذا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا سدح لهم قرية قال كميل أم قرية هل كافي عمر رحمة الله عليهم في آذة سوء خلافين laakiin haddaan maxalu nisaaca cadayno laba arrimoodba saddex arrimoodba waa muhim inaan ka hadalno mid waa la isku raacsan yahay oo waxay tahay khilaafkani wuxuu taagan yahay haddaan daliil khaariji ah ama qariino hadalka siyaaqiisa la xiriirta oo cadaynaysa inuu ama ka hore u noqonayo keliya ama ka dambe keliya u noqonayo ama u wada noqonayo ama qeyb kamidun u noqonayo aan lahayn weeye khilaafka haddii daliil khaariji oo daliilulcaqliga oo samci la helo oo cadaynaya inuu qaar kamid uun ama ha horeeyaan ama ha dambeeyaan u noqonayo ama inuu u wada noqonayo la helo taa khilaafku ma taagna mas'alada labaad inaan cadeyno u baahan waxay tahay waxaa la isku qotay cadafkaas jumalka ay isku cadfan yihiin khilaafku xarful waaw markuu caatifku yahay waa ka taagan yahay laakiin xuruufta kale ma lamid ba asnawi jamaaludiin asnawi rag kale waxay ku tageen in uu wowda keliya khilaafku ka taagan yahay laakiin xuruufta kale cadafka huma iyo faada iyo waxyaabaha lamidka yihi istifnuhu ka dambeeyaay jumla alakhiira keliya u noqonaya waa la isku raacay bay yidhaahdeen laakiin alkamaal ibnu lhamaam iyo rag lamida waxay soo guuriyeen iyagu xuruuful cadafkaasoo dhan inay isku mid yihiin taasuuna tilmaamaya sheekh islaam intaymiya rabtiisu markuu ahaa asxaabta iyada waxay sheegeen xanaabilada iyo dadka kaleba waxaa keenaya hadalka iyo xujajkooda iyo adiladooda ka imanaysa inaan wowda iyo xuruufulcadafka fa'da iyo sumadiyo wax ay ku kala duwan yihiin aanay jirin marka hadalka sida uu qaabmaray naadimka mualifka raximah llahu tacaala xuruuful cadafka oo dhan inay isku mid yihiin wayo xarfo cadaf u magacaabina cadaf kaliya ku gaabsaday qodobka saddexaad ee ugu dambeeya inaad ogaata ay tahay baa wuxuu yahay waxyaabaha isku cadfani ma jumalka wax khilaaf ka taagan yahay mise jumal iyo mufradaat intaba way soo gelayaan daahirka hadalkiisu jumal iyo mufradaat intaba halkan uu kaga hadlay laakiin culimada qaarna waxay yidhaahdeen mufradaadka laftooda khilaafka waa ka taagan yahay sida tasadaq cala almasaakiini wa abnaa'i sabiili wa bani tamiimin ila alfaasiqa minhum ila alfaasiqa minhum taa markii ma ismaa mufradaa oon jumal ahayn mufradka kama hadlayna mufradkii baab licraab ee mufradkii baab ljumal ka cagsigiisa ah waan ka hadlaynaa mufradaadka miyaa khilaafku ku jiraan mise kuma jiraan mawdic nisacwey qaar ba waxay dhaheen mufradaadku sida ibnulxaajib uu yihi aadna mooda inuu u janjeersaday alamiir asancaani kitaabka ijaabat saa'il safxada saddex boqol labaatan iyo toddoba wuxuu leeyahay waa itifaaq inuu u wada noqonayo dhammaantood sida ay yidhaahdeen isla hadalkaas yaa muddaa inuu ka muuqdo ninka la yidhaahdo maxamed zuheir abunuur usul lfiqi markuu minhaaj lbaydawi isna sharxay oo mufradaadku khilaaf kuma jiraan bay leeyihiin walow sheekh alamin shanfayt natr lwuruud in khilaafku ka taagan yahay dhammaantood isaga hadalkiisa ay ka muuqato haddaba ama jumalka keliya ha noqoto ama xataa mufradaadka ha ku jiraane xurufulcatafka ama wow ha noqoto ama wax kale ha noqdaane ma jumalkii oo dhanbu u noqonayaa haddii qarinayo daliil aan jirin mise ta u dambaysa keliya u noqonayaa mise waa laga tawaqufayaa waa salaatata aqwaalin dhammaan buu u wada noqonayaa waa hadalka jamhuurta ay tiri ibnu taymiya iyo alamir sancanina ay rajaxeen waa laga tawaqufayaana waa hadalka ay yidhaahdeen khazali oo shaaficiyada iyo abubakr albaqilani oo maaltumalikiyada sheekhada min shinqiitina uu rajaxay ka u dambeeya keliya u noqonayaana waa madhabka abu xaniifiya asxaabtiisu ay qaateen wey si ay fuqahada isugu khilaafeen jamhuurta iyo xanafiyada iyo nuxaadan isugu khilaafeenoo madhabka jamhuurta iyo shaaficiyada iyo ibnu malik oo nuxaada kamid ah ku tageen u wada noqonayo madhabkan oy abu xaniifiya ku tageenna waa madhabka nuxaada abu caliy alfarisi uu qabo iyo keyrkiiba qolo waxay yidhaahdeen wixii jumalka hore ahaay oo dhan ayuu u noqonayaa waxayna yidhaahdeen xujadii iyo daliilka yagu waxa ay tahay waxaan ka shaad soo qaadaynaa laba arrimood arrinta koowaad waxay yidhaahdeen takhsiiska mashiicada iyo shardiga marka lagu takhsiisiyo dhammaan buu u noqdaa itifaaqan istifnuhuna waa maadaama uu mukhasis mutasila yahay lamid ha noqdo bal istifnuhu shartan fi lmacnaa ayaa la yidhi bay yidhahdeen waxayna yidhaha waxay ku kala duwan yihiin ma aha haddaad tidhahda alqadafatu fusaaqun in lam yatuubu iyo alqadafatu fusaaqun ilaa an yatuubu labaha siyaaqo isku macnaa wey waxna waxaa labaad asalku waxaa weeye mactuufka iyo mactuufu caleyhiga mutacalaqaadka dhammaantood inay wadaagaan weye sida xaalka iyo sharta iyo sifadaba istisnaha mustisnahana inuu lamid noqdo haddaan qariino saarif oo ka leexinaysa jirin ayaa laazimaysa yidhahdeen intaa waxaa sii adkeeyey sheekhulislaam ibnu taymiyata raxmat ullaahi caleyh oo isagu wuxuu ku xoogeeyey qowlkaas inuu leeyahay ninkii ku sameeya istiqraha sharciga istisnaa'aadkiisa bacda aljumal dhacay haddii lagu sameeyo dabagal dheer oo istiqra lagu sameeyo wuxuu faa'iideynayaa oo ka soo baxaysa inuu u noqday haalibkiisa jumalka oo dhan inuu u noqday oo waa ku leeyahay bal man ta'ammala gaaliba alistitnaa'aati almawjuudati fi lkitaabi waassunna alatii tacaqabat jumalan wajadaha caa'idatan ila aljamiic taasi waa istitnaa buri lakin fa ama fi shardi wasifaati falaa yakaadu yuxsiiha ila allah marka wuxuu yihi وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل عود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب وي halka macnaheedu waxaa weeye waa sida daahirka iyo haalibka waana isla qowlka uu rajaxay alamiir sancaani manduumadiisii bugyat laamin oo markuu istinaa cagsigii waxaa ka hadlayay waquu lahaa istinaa waanahu nafyu min alihbaati وعكسه أيضا وأما الآتي بعد الذي تعطفه من الجمل فهو إلى الكل خلافا للأقل انت يا رساكر وخلاف سنة ضمان بقوة نقنية saasay ku rajaxeen qowlka labaadi waa qowlka axnaaftu ay yidhaahdeen oo yidhaahdeen wuxuu u noqonayaa midka akhiirka ah keliya saddex wej baana ugu mashhuursan intaan ka xasuusta adiladooda waxay yidhahdeen asalku mustafnaha iyo mustafnaa minhugu muttasil fil kalaam inay noqdaan way jumla akhiira keliya ka dhici kartaa bay yidhahdeen taas waxaa labaad ay daliishadeen inay yidhaahdeen u noqoshada kaxa u dambeeya u noqonayaay waa xaqiiqa xaqiiqaduna waa sida asalka inta kale u noqonayaana mushtarak iyo majaaz baa ka dhaclanaya xaqiiqa iyo mushtarak iyo majaaz markay isu yimaadaanna xaqiiqada la hormariya waxaa kaloo yidhaahdeen mustafnaha istifnahani jumalku u noqonayaa waa baabu tanaasuc fi lcamal tanaasucana kan hore keliya lagu celinayaa waxa yidhi ma jire halkan madcidi ma dhihin hadday noqoto ma loo wada celinayaa mise ka dambe ka dambaa kaga awreysan bay yidhaahdeen inkastoo qowlkaasi uu ku salaysan yahay culimada tiri waxa ilaa ka horeeya yaa caamil filmustaf filmustafna ah ee ku socon maya qowlka nuxaada yidhi ilaada adaatul istitnaha ama adawaatu istitnaha ilaa iyo akhawaadkeeda yaa caamil noqonaya qowlka saddexaadi waa qowlka أبي بكر الباقلاني يا غزالي من الشافعية الشيخ الأمين الشنقيطي ورجحي وليه استقراء التام كا القرآن كذا وقالك الوسم رسمك وهو عدين يا مرقي مرخاتين ويهي سيد ابن الحاج ومالكية يا غزالي وشافعية يا غير كود أي رجحين يا آمد يا حنابلة كاملة هو توقف الرسم إياه و waayo waxaa suuragal inuu dhammaan u wada noqdo inuu qaar u noqdo qaarkaas inuu ka dambe yahay inuu ka hore yahay arrintaana waxaan ku cadaynaynaa weli qur-aanka adilo tira badan ayuu sheegay oo midna horey u noqday midna gadaal u noqday midna ka u noqday dhammaan u wada noqday wuxuu yihi mar hadday sidaas tahay in qariniya daliil khaariji ah loo raadiyo yay muhim noqonaysaa isaga keli lagu kaaftoomi maayo culimada qaar usuulka wax ka qoray ayaa waxay yidhaahdeen aqwaasha waa jamcinaynaa oo jamhuurta qolkay qabaan siduu sheekh islaam ibnu taymiya sheegay amiir sancaanina sida daahirkaa weeye uu yihi haalibka istifnaa-aadka qur-aanka iyo sunnada iyo kalaamul carabna uu kutusaya daahirka waxaa weeye inuu ila lkulli u noqdo wa jamiic ljumal loo wada celiyo isticmaalka shaaricuna sidaas u badan yahay jamhuurtuna si ay u tixgeliyaan arrintan sheekh alamin shanqiiti uu sheegay waxay yia waxay yidhahdeen laba shardi bay u xireen waa inuu saalixu yahay dhammaantooduna u wada noqdo waxyaabaha uu sheegay sheekh alamin shanqiiti inayna dhammaan u wada noqonna waa kuwo aan saalix u ahayn inaan maanic ka reebayo la helin dhammaan inuu u wada noqdo oo daliil khaarijiya aanu jirin taasoo madhabka jamhuurta sida ibnu najaar alfatuuxi uu ku sheegay kitaabkiisa sharxu lkawkab ilmuniir oo yihi istifnaa-aadka hadday jumal ka daba dhacaan dhammaantood bay u noqon shuruuda aan soo sheegnay cinda alaimati athalaatha wa akratarisa asxaabihim intaas waa inta uu labadan bayd ku sheegay oo waxa uu yihi marka wa kullu maa yakuunu wax kastoo uu yahay fii isaga alcatfu cadaf uu galo oo laisku cadfay gadaashoodna istifna yimaado min qabli istifnaa istisnaha hortii wax isku cadfan uu yimaado ama jumal ha noqoto ama mufradada ha noqotee xuruuf alcadfiga ama waw ha noqoto ama keyrkeed ha noqotee fa kullan dhammaantood yaqfuu wuu raacayaayo istisnahan dhammaantood buu u noqonayaa duuna daliil caqli haddaan daliil caqli aho qaar ka reebaya ama qaar mancinaya maanic kaga noqonaya aanu jirin aw bisamci ama daliil samci u saaxiibo naqli ah daliilkaas haddiise la helo waa la kala qaadayaa ayuu yidhi ama qowlka afraad ee mas'alada ku jiraay waa qowlka abulxusein albasri oo muctasilada ah loo tiiriyey isagu waxa uu yidhi bay yidhahdeen haddii jumalka tacalluq iyo isku xirnaan xukum ama ismi ka dhexeeyo sida hadday qaarkood qaarka kale macnaheedu xukun ahaan ay ugu idmaaran yihiin ugu qarsoon yihiin ama waxaa la xukumayaay damiirkiisa hore ku jiraay damara uu tadamara uu ku jiro xaladahaas oo kaleeto dhammaan buu u noqonayaa haddaan wax tacalluq oo ka dhexeeya jirina tadamuu khaas ku noqonayaa saas ayaa laga soo guuriyey abulxusein albasri raximahullah oo muctasilidii usuuliyiintaha waxaana xujaystay bay yidhaahdeen jumalka isku cadfani markii tacalluq iyo isku xirnaan macnaha laga helo dhexdooda sida uu sheegay isagu isku xirnaanteeda waa iyo xiriirkooda waa adkaanayaa si ayna midba midda kale uga gu'i karin hadal keliya oo wada socda iyona isla noqonayaan hadal keliya oo wada socda isgnii gadaasha yimaadana wuu u wada noqdaa hadal saas oo kaleeta ayaa laga soo guuriyey kadibna arinku raxima allahu tacaala mas'ale qowlkii uu rajaxay ee jamhuurta qabta aan niri shuruudana ku xirnaa ayuu u noqday mas'ale ka dhalanaysa haddaan iraa istisnahan kuwii hore o dhan buu u noqonayaa kuwa hore marka istisnahan u noqonayo xaaladaha qaarkood cadad buu noqon karaa haddii uu cadad noqdo ma kuwii horeo isku dar la isku daray yaa kan laga goynayaa mise midba mid gaarkiisa jumalka hore jumladba gaarkeeda looga goynayaa cadadkan istisnaha uu galee mustatnahay oo kaamil ah bimacna hadduu yidhaahdo lahu ninkani haddii uu yidhaahdo lahu calaya casharatun wa casharatun ilaa cashara ilaa casharadan dambe ma casharo walba gaarkeeda looga goynayaa mise labada casharee horaa marka hore la isku darayaa oo masaladii cadsigeeda uu hore kusoo yidhi wadaa tacadudin bicadsin xasiri bilitifaaqi musjaran lilawali taasi waxay istisnaa-aadka ilaa ka dambeeyeyda hore iyo wixii kasii dambeeyay tacadudkoodii ma la isu geynayaa iyagoo iswato majmuuca ma laga goynaya mustatnaa minhugii hore mise midba gaarkiis gaarkiisa loo qaadayo tacda tawaali walinfiraadna looga goynayaa tiibaa cagsi isu bedeshay oo hadda haddii tacadudka jumalka hore yahay cadadna ay noqdaan tan dambe laga goynayaay ma marka hore iyaga horaa laysu geynaya mustatnaa minhugii jumalka laysu geynaya oo cashara iyo cashara intii laysu geeya labaatan laysaga dhigi markaasaa laga goynayaa tan dambe oo casharada casharadan soo haraysa mise haddii la yidhaahdo midba gaar baa looga goynayaa lahu calaya casharatun wa casharatun ilaa cashara casharadan dambaa tan laga goyn haddana tanaa laga goyn qawlaani way dimaartuna waa mithligii markuu soo baxay oo kaleeta way haddii waa la isku darayaana kan inuun istiqraaq ku samayn baa laga yaabaa sida tusaalaha sheegnay oo kale haddii la yidhaha la isku dari maayana istiqraab wuu ku samaynayaa oo labada waa ibtaalinaya isagu wuxuu rajaxay inaan la isku daraynin awelba gaarkiisa looga goynayo sidii tii horeba ay culimo qaar u yidhaahdeen la isku dari maayo halkan haddaba qowlkiisa waa laga qaadan karaa in aan la isku daraynin kii horena inuu qabo walxaqu sida raajixa aliftiraaqu in la kala qaado way duuna aljamci oon la isu geyn inaan la isku darinta hore weyo iyadoo midalba keligee tahay oo jumlo walba gaarkeeda istisnahan yimid gadaal looga goynayo intaa kadib u mas'ale iska takmiro baawil baawil istisnaa isaga daray maadaama cadaf uu kasoo hadlayay oo istisnaa cadaf galay istisnaan cadaf gelin iyo jumal mutacaatifa uu ka hadlayay iyo masale kale xukm alcadfi ah kaga hadlay halkan oo ku daray laakiin istisniya taksiis aan ahayn wuxuuna yihi ama qiraan lafdi fi lmashhuuri falaa yusaawi fi siwa lmalkuuri ama qiraanu lafdi lafdiga oo xiriira oo la isku cadfay labada jumle istisnaaya baabkiisa marka laga baxo fi lmashhuuri qowlka mashhuurka ee raajixa ee jamhuuru ahli lcilmi ay qabaan falaa yusaawi lama sinmo shaygani shayga kale fii siwa lmadkuuri xukunkaa la sheegay ee laysuu keenay waxaan ahayn kula simi maayo haddii laba shay laysku cadfo marka laysku cadfana xukun la siiyo siyaaqii hadalkana ay xiriiraan waa waxaa la yidhaha dalaalatu liqtiraani xukunkaa la wada sii laakiin maadaama iqtiraan ay xiriiraan axkaamtii kalena ma ka sinmayaan iyo xataa xukaamta darajaadkeeda ma ka sinmayaan wuxuu yihi sida raajixa ee mashhuurka ah kuma sinmayaan axkaamta kale ee keliya waxay iska mid ka yihiin ay wadaagaan xukunka la xiriiriye marka dalaalatu liqtiraanka in axkaamta kale loo daliishadaay waxay kamid tahay dheheen dalaalaadka dalaalaadka daciifka ah waxay ka sameeyeen axkaamtii kale intii suuragala waxaa yidhi maalikiyada qayb kamid a musani oo shaaficiyada abu yuusuf oo xanafiyada iyo rag kale ayay yidhaahdeen waxaa la isku qabtay wa atimu alxaja waalcumrata lilah waxaa lagu xiriiriyey in la taam yeelo markii la galo kadib la bilaabo in la taam yeelo xajka iyo cumrada inay isku mid yihiin ba halkaa laga xukumo tamaamkooda u waajib yahay ibtidihiina ma isaga midba mise ma aha jamhuurtu waxay yidhahdeen aayadani daliil ma keenayso inay iska mid yihiin daliil kale haddaan la helin ragga qaar kamidana waxay yidhahdeen daliil kamid daliil weeyo way keenaysaa inay bilowgina isaga mid yihiin intaa wuxuu kaga baxay istifnaagii mukhasisaadkii muttasilada kii koowaad oo istifnaa haddana wuxuu galay kii labaad oo ah ashart wuxuuna kaga hadlay afar bayt oo wuxuu yidhi ومنه ما كان من الشرط يعد للكل عند الجل أو وفقا تفيد أخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم إن يكونوا كرما وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق بيتكون ريح كظهر لي في المسألة دي هديئ شرطه بعد جمل متعاطفة دعوه xukunkiisu muxuu noqonayaa wa minhu mukhasisaadka mutasilada waxaa kamida maa kaana wixii shabaha ee lamida min ashardi shuruuda wixii shabahee lamida oo alaatu shardiga iyo ficlu shardiga looga jeedo acid waxaad u celisaa lilkulli jumalkii hore oo dhan u celi cinda aljulli culimmadu say u badan yihiin aw wafqan ama la isku waraacsan yahay tufid waa faa'iideynaysaa oo macnihii waad asiibaysaa mise takmilatulmayt halkasay culimo badani sida sancaani iyo qayrkiiba waxay soo guurinayaan hadduu shardigu bacda bacda aljumal dhaco inuu dhammaantood u noqonayo isagana waata uu tilmaamayo aw wafqan ama waaba la isku raacsan yahay bimacnaa culimada soo guurisay mas'aladan aqwaalu ahlilcilmi iyo qaarna waxay soo guuriyeen in laisku wada raacsan yahay qaarna waxay soo guuriyeen inuu khilaaf ku jiro madow dhowrku inta kutubaya mar hadda agteeda iyo diyaarka ama mutamakinkiiin aanan cidda khilaaftay magacowgeeda aanan helin calaa kulli xaal shardigu hadduu bacda aljumal dhaco dhammaantood buu u wada noqonayaa wey shardigaasi ama kuwa jawaasimulficleyniga ha noqdo ama yaanu noqonine wixii jumlatu shardi iyo jumla jawaabiya qaato wey haddana waa jumlada shardiga ficil shardiga ah iyo adaatu shardiga weeye waxaa taksiiska faa'iideynaya sida fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra kitaabeeya haddaad khayrka ogaataan akrij bihi wain cala nisfi sama kalqawma akrim in yakunuu kurama akrij bihi shardiga bishardi waxaad ku saartaa oo wax ku taksiisiyo cumuumkii wax kaga soo saar wain wain sama haba ka bato ha ka daahiro cala nisfi nisbaha ka bata waxaan lasoo saaraye markaad kusoo reebayso shardiga waxa baxaya ee mustatnaha noqonayaay haba ka bata hadduu rabo mustatnaa minhuga niskiye ku saar tusaale kal qawma dadka akrim karaamee in yakunuu hadday yihiin kurama dad wanaagsan akrim ilqawma in yakunuu kurama dadka badankii hadday ka baxaan meesha oo bedelka badankii lu-ama ay noqdaan waxaa weeye waxba kuguma waajibayso inaad karaamayso nisba ha ka zaa'ida sama bimacnaa zaada wey bimacnaa dahara loo isticmaala bimacnaa akid kasara bimacnaa zaada marka akhrij bihi bilistitnaa kusoo saar oo kusoo reeb oo kusoo khasis maxaa le bishar shardigii وإن على النصف سما وإن زادها وكبت على النصف كبت tusaale kal qawma akrinsadka karaame in yakuunu kuraama haddii ay yihiin mas'aladana culamo badan ba waxay soo guriyeen itifaaq inay tahay iyadana oo sidii istisnihii ilaa iyo adkhawaadka lagu soo reebayay aanay lamid ahayn masalada isku khilaafka nisf aadna khilaafkay ku dareen waxma kala duwan ay yidhaahdeen haddana masale kale u gudbo wain tarataba calaa shartayni shay-un fabilxusuuli lishartayni wain tarataba haddii uu ka dhalanayo laga ratibo calaa shartayni laba shardi oo la xiro shay-un wax uun haddii lagu xiro ahaanshihiisa iyo taksiis soo gelintiisa iyo cumuumka sooritaankiisa laba shardi lagu xiro aw aktar ama wax ka badanba fa bilxusuuli in la helo lishartayni labadii shardi la helo ayaa oo labadiiba ijtimaacan ay u wada yimaadaan iyo taksiiskii shardiga lagu taksiisinayay ku dhici karaa sida haddaad guriga gasho hebel la hadasho waa furan tahay waxa shardiga la yidhahdo oo kaleeto ama sidaas iyo sidaas hadday dhacdo sidaa wey labadiiba in la helo ayay noqonaysaa calaa wajhi ljamci haddii loo shardiyey wain cala albadali qad tacallaqa fabixusuuli waaxidin tuxaqiqa wain cala albadali haddii si isbedel oo midkoodun ah qad tacallaqa shardigu ku tacalluqo fabixusuuli waaxidin midkood in la helo tuxaqiqa lagu xaqiijinaya shardiga lagu camalsinaya bimacnaa haddii qofkii laba shardi uu ku xiro laakiin calaa sabiili lbedel uu dalbo ou yidhaahdo haddii aad saa yeesho ama saa yeesho ama uu geliyo midkoodii la helaba xukunkii waa la fulinayaayo shardigii waa la camal siinaya intaan wuxuu kaga baxay mukhasiskii ahaa mutasilka ee labaad oo ahaa mukhasiska shardiga la yidhaahdo wuxuu galay kii saddexaad oo wasfiga wuxuuna yidhi ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى وحواظا كش هذي إن مخصصات متصلة ووصف كمية سيدو كلا نقشدة هديء جمل متعاطفة ومتعددة كهريان iyo nis iyo wixii ka badan kasoo saarintaankana sidoo kaleeto uu lamid yahay shardiga wuxuu kaloo ku sheegay in wasfigaasi sifada mawsuufkeeda ama ha ka hormarto ama ha kadib dhacdee ay isku mid tahay saddexda arrimood buu ku taqriiriyey beytkaas laakiin u fiirsa tarkiibada beytku waxoogay waxaad moodaa mararka qaarkood nooc tacqiida ku jira wa minhu min almukhasis almutasili waxaa kamida wasfun wasfiga kamida wasfiga ay halkan u yaqaanaan waxyaabihii wasfigii nactiga ee nuxaada maaha ee waxa ku dareensiiye weeye afraadda caamka qaarkood waxay khaas iyo masiye ay kaga duwan yihiin kuwa kale oo xukun ka dhalayo haddaba wasfigaas xaal buu noqon karaa wasfigaas sifadii nactiga buu noqon karaa waxyaabo ama jaaru majruura ama darafa oo ku tacalluquu noqon karaa xalaha saas oo kaleeta wa minhu mukhasisaadka mutasilada waxaa kamida wasfun baa kamida wasfigaasoo yuraa loo arko ama yuraa xaal loo arko fi likhraaji kasoo saaritaanka nis iyo wixii ka badan iyo walcawdi u noqoshada jumalka mutacaatifada ka shardi inuu yahay loo arko wasfigaasoo loo arko culimada agteeda u muuqda inuu shardiga kala mid yahay fi likraaji oo shardiga uu kusoo yidhi akrij bihi wain cala nisfi sama walcawdi kala mida oo ku yihi acid lilkulli cinda aljulli oo wasfan tufid ushu waa iska ziyaada wey takunat lbeyt masalada saddexaad buu ka hadla wuxuu yihi wain qablu wasfigaasi haba ahaado ka hor mawsuufka jaraa mid socday marka wain qablu jaraa wain jaraa qablu jaraa inaan idhaahno sida nuxaada basriyiinta oo intuu shardiyada asmaada ma gasha yiri hataa sida kuufiyiinta nidhaahana qablu faacil mutaqadima weeye wain qablu jara qablu faacil mutaqadim jara ficil mutaahir baa leedahay sida wain axadu min almushrikiina istijaaraka ay isugu qabteen nuxaada basriya kuufa hadda halka wuxuu kuleeyahay haddaba sifadu iyo waxaa ku dareysiinaya ikhtisaaska uu gaar la yahay afardi afraadda cumuumka kamid ihi mawsuufkeediina way kasoo hormari kartaa wayna kadib mari kartaa laba gorona taksiis way faa'iidanaysaa baabu nuxaad kuma jiro kuleeyahay nacte sida haddaad tiraahdo haadihi اdaaru xabsun calىa muxtaaji wlaadi ama calى awlaadi اlmuxtaajiina isku mid way kule macnaha hadalka siyaaqan ay ka muuqata way inqaar oo sigaara ay yeesheen intaa markuu ka baxay iyo wuxuu ka hadlay xukun ay mukhasisaadka mutasilada oo sifadii shardigii istisnahii aan soo marnay iyo haayada inoo iman doontahay ay wadaagaan inta aanu u gudbin haayada oo wuxuu yidhi waxaytumaa mukhasisun tawasata khasasahu bima yalii mandabata wuxuu leeyahay haddii mukhasiskii mutasilka ahaa ama sifo ha noqdo ama shardi ha noqdo ama istisnaa ama haaya ha noqde oo jumal mutacaadifaa dhexdood galo si aan ka soo hadalnay inuu u noqonayo shardiga iyo sifadu dhammaan ay u noqonayaan cinda aljulli aw wasqan istisniina aada soo rajaxday inuu u noqonayo dhammaantood intii hore u noqday oo waa khasiseen laakiin inta ka dambaysa jumalka ka dambeeyana ma khasisayaa wuxuu leeyahay maya waxaytumaa goortii mukhasisun daliilu taksiiskii mutasilkaa tawasata uu kada dhexgala jumal isku xiran khasasahu waxaa ku khasiseen bimaa yalii inta uu la xiriira isagu ka dambeeyo isna ka horeysa lagu khasisay mandabata culamada dabtisa usuulko sida subki laga soo guriyay fi sifa inuu yihi ibn qasim alcabaadi aayaat albayinaatna buu yihi dhammaantood waxay ku kala duwan yihiin lama arko lakiin halkaa macnihiisa waxaa weeye inta dambe taksiis u geli mayso akrim bani haashimin wa bani zuhrata alculamaa wa bani tamiimin bani tamiimka kuma jiraan wey inkastoo imaam shaafici laga wariyey hor iyo gadaalba inay wada khasisayaan kadib wuxuu gudday gudday mukhasiskii mutasilka ee afraad oo algaaya ah wuxuuna yihi wa minhu gaayatu cumuumin yash